walahi arrintaasi waa arrin jirta macalasaf waxaana la dhigay oon ogahay oon soo xaqiijinay waraaq waa la dhigay mataarka hargeysa waraaqdaas waxaa loo dhiibay taliyaha saldhiga iyo taliyaha immigrationka ee madaarka laamaha kale dowladdu waxba kamay ogeyn sida hogaanka immigrationka waa laga qariyey laakiin malaha labadaa nin baa lagu aaminay xayraada safarka ee lana saaray waxa weeye mid aniga iyo waxay ugu yeedhan tafatiraha waxaan u malaynayaa qoladan waxay yaraysaa inaanay kala ogeynba wargeyska hatif iyo somaliland times cidda tafatiraha oo ah iyo cidda guddoomiyaha oo ah toona anigu waxaan ku magacaabanaya managing editor labada wargeys laakiin laba qof bay iga dhigeen kolka waabay dee waxaan oran lahaa waxbaa iskhisaaren qof keliya wey managing editorka labada wargeyse halka waa ayaan daro dee in waxyaabahaasoo kale lagu dhaqmo anigu xitaa dee haddii waxaan maqlay waxay warqada u dhigeen warqada horta waa qabasho iyo iyo iyo xayraad safar xayraad waxaan maqlay waxay warqada ay u dhigeen sababta ay ku dacwoonaya tahay iyadoo uu wasiirka macdinta iyo iyo iyo iyo tamartu uu igaga iga dacwoonayo oo maxkamadda u ashkatooday laakiin dee anugu nin baxsanaya ilen mahiye waan soo noqonaya labada isagay ahayd in in laga mamnuuco safarka sababtoo ah isagu maalinta uu shaqada ka tago maraykan buu ku noqonayaa dalkan ma joogayo oo waynu ognahay oo halkan wuu soo shaqo tegay anigu laakiin umaan soo shaqo tegin waan ka shaqeeyaa waana la ii shaqeeyaa shaqooyina dadkaan ugu abuuraya ilaa koob iyo sagaashankii halkan kolkaa nin dee baxsanaya maan ahayn sababtay u dhigeen ee isu cadibeen ma garanayo
sidoo kale yuusuf cabdi gabobe oo aan wax ka weydiinay sida ugu arko dhawaaqii shalay tuule ka soo yeedhay salebaan xuquuq ee ku aadanaa ee khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo wargeyska xaadaf aan waxayn mid la xidhiidha warbaahin iyo madaxbanaanideed balse uu yahay mid shakhsiyaad gaar ah loogu adeegayay ayaa waxa uu ku jawaabay saatan wallaahi horta dee ninka hadlay waa salebaan xuquuq salebaan xuquuq aad baan u aqaanaa meel uu xuquuqal insaan oo iminka uu ka shaqeeyaana runtii ma jirto waana qof lasoo adeegsaday iska bidhi qaate lacag lasoo siiyey cidda soo siisana waanu ognahay waa wasiirka macdanta wixii yaraa ee uu ummadda ka qarsanayay dee waxaaba cad in uu miidiyaha uu iminka aada ugu kharash gareeyo oo iminka waxa lagu shaxaa tagaa yuusuf cabdi gaboobe iyo haatif baanu soo caayana amba aanu wax ka sheegaynaa gabagabadii yuusuf cabdi gabobe oo aan wax ka weydiinay in uu isagu dhankiisa diyaar u yahay inuu xukuumadda wadaxaajooda la furo si xal waara looga helo xayraadana looga qaado wargeyska xatub dhan kasta uu khaladku ka yimi ayaa waxa uu ku jawaabay saad annagu waxaanu diyaar u nahay in maxkamad la nageeyo labadayada dhinacba aan maxkamad maxkamad cadaaladi cadaaliyi ay gartaya la qaado ayaanu rabnaa annagu ma rabno odayaal iyo wax loo kala dhexdhex socdo oo mashruuc ka dhigta arrintayadan waanu diidnay waa aragteen aniga ma jirto reer amba odayaal aan adeegsaday oo ii hadlaya sida ay caadadu tahay markay mushkiladu dhacdo aynu ku baranay anigu dadka reer somalilan institutionskiisa ayaan ayaan ayaan ayaan la hadlaa ayaan fariimahayga dee iyo cabashadeyda gaadhsiiya mana rabo runtii in mushkiladan laga dhigo dee wax ka weyn intay la eg tahay wallahi dee hay-adahaas horta iyagaaba nala soo xidhiidha inta badan anaku lama xidhiidhna iyaga ayaa marka ay wararkan dee maqleen ayay bilaabeen in nala soo xidhiidhaan waana dee shaqadooda waa iska caadi in marka meel wax ka dhacaan khaasatan saxaafadda xadgudubye markay ku yimaadaan in ay la soo xidhiiraan ciddii wax ku dhaceen iyo ciddii wax geysatayba